إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً
waxaannu kuugu soo dejinnay nebiyow kitaabka qur'aanka si xaq ah si aad ugu kala xukunto dadka dhexdooda waxa uu alle ku baray hana noqon qareen u dooda khaa'imiinta